ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun maxamed cumar nuur ilaa kow iyo toddobaatankii allah unaxariistay ayaan aqiinay ilaahay jannada ka waraabiya maxamed wuxuu ahaa nin afghan soomaaliyeed oo runtii aniga kulley ani ahaan xasan ahaan marka laga soo tago aadna dee nin nin qaraabana waa nahay oo allah unaxariistay sida kale san ahaan afghaanka heesii aan kasoo caanbaxay oo dhan saas ka lahaa heesti hadaa hadaa diidda hadalkayga habeen waxaan nasiibkay asaa lahaa dardihii shabaydhow saas ka lahaa lumaha biyaha galay asagaa lahaa macnaha wuxuu ahaa nin aad iyo aad runtii laxanka waana asalkiis cod buu lahaa waa qaadi jiray allah unaxariisto isaga iyo intana maxamed ummadiisa o dhan ba isaga laakiin wuxuu ahaa nin aad iyo aad runtii afgaaban oo waa tahay marka dabeecadihiisa maxaad nooga sheegi kartaa muddada intaasi la eg abwaankan a istaqaaneen inkastoo waddanka dee in badan aan kasoo maqan lahay abwaanka macnaha isagu dad badanna wuu soo saaray fanka waagii hore a ka hadlayaa dhowr iyo todobaatanadii ilaa de sideetanadii waagii dambena hadda markii udambeysay labaatankan sanana reer idaacadda reer muqdisho iyo dhulkaas iyo meelahaasu fanka ka wadwaday dhalinyarada kudubheli jiray nin laxankana sameeya heesana abwaan ayuu ahaa heesihiis ani keliya qaaday waxaa qaada fanaani macaan sida saaca qaasim heesteen waa macaan ama waa qaraar isaga ahaa macnaha de iyo fanaaniin kaloo badanoo de aan hadda aan soo koobi karin allah u naxariisto maxamed caawo waa naga hooseeya ilaahay waxaan uga baryanaa in qabrigiisa u hooseeyo umumriyo waa tahay isaga ma wuxuu ku ekaa keliya sameynta heesaha mise fanaan ayuu ahaa sidoo kale heese ayuu qaadi jiray
maya markii hore wuu qaadi qaadi jiray laakiin isaga inuu heesaha qaado idaacadaha ka duuba mausan jeclayn isaga laakiin inuu bixiyo jeclaa laxanka markuu sameey iyo ereyadaba qof fanaan uu dhiibi jiray sidaasuu ahaa waagii kacaanka hataa heese kacaan uu sameeyey oo caan ahaayo maxaa kamid a wax ma ka xasuusataa kulley waxaa ka xusta heesta yidhaahdo siyaasana wax loo diro heesta yidhaahdo kacaanka ahayd waagii kacaanka cusbaa uu dhashay u sameeya umalaynaya labadi toba kobi tobaatan ama labadi tobaatan
waayahay waa tahay marka beryahan taariikhdiisa ha waayahay beryahan wuu xanuunsanaayaa la dhahay kahor intuusan geeriyoonin marka xanuunkii waan waan maqlay isfar ku jiray inuu ku xanuunsanaa allah unaxariistay wax kaloo aan dhigi karna man ubadkiisii iyo familigii uu ka tegay iyo caruurtiisii ilaahay samar iyo imaanka siiyo ummadda soomaaliyeed intiisab inay saaxiibadiisiiba marka intaasaan caawa macnaha aan usheegaya aad iyo aad idinkan waa umahadsantihiin allahna u naxariisto waa naf kulla nafsin daa'iqatilmawd waa la dhimanaya marka tiisiiba waktigiisi baa intaas ku ekaa marka allah unaxariistaan leeya waa mahadsantiin aad baad umahadsan tahay fanaan xasan aadan samater waxaan dabcan barnaamijkeenan u dambeysiineynaa heeskiisii uu sameeyey berdihii ku yeelay isha baydhabo ood adiguba qaaday aad baad umahadsan tahay inaad nala soo xiriirto adigana
isha baydhabo ishuuguniyo baarbaxay caleemu u balaadhee baxru saaflaamoodee badaanaan ku dhacay sidan uga baxa kasaagaa alleebadaanaan ku dhacay sidan uga baxa badbaadaa alleewaadigu banbasbay baalaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabu kaama baaqamberi dushii dhalatay dee kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansan dushii dhalatay dee kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansan haddana sii ballaarato bogsan weyday goobtii haddana sii ballaarato bogsan weyday berdihii ku yiilshaa baydhabo intuu guniyo barbaxay caleemu u balaadhee baxru saablaamoodaye berdihii ku yiilshaa baydhabo intuu guniyo baarbaxay علم وبلادي بحر ساقلاودي فجانا قدعي سيدان قبحا فسادا الهواد فجانا قدعي سيدان قبحا فسادا الهواد بدانا كل حد سيدان وقبح بدانا عليه